أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada aan caawa idinkugu heynana inshaa allah waxaa ka mida golaha isugu yeeray samadbixinta oo shuruud adag ku xidhay ka qaybgalka gogol wadahadal oo uu fidiyey murtad xasan gurguurte afduubka maraakiibta shisheeye oo mar kale ku sii xoogaysanaya xeebaha dalka soomaaliya iyo markab hor leh oo gacanta lagu dhigay taliyihii hore ee ciidanka kooxda riddada soomaaliya oo lagu amray in uu wareejiyo hub culus oo ay ilaaladiisu haysato qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a kooxda riddada soomaaliya oo ganacsatada muqdisho ku amray inay si horumaris ah u bixiyaan lacaga baad ah oo ay ku sheegeen canshuurta saddexda bilood barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan xaflad fasax sanna dugsiyeed uu ku gelayey macadka imaam sakhaawe oo ka dhacday degmada jilib munaasabaddaas kelimaadkii laga jeediyey iyo natiijadii imtixaanka ee sannadkan la qaaday ayaad barnaamijka ku maqli doontaan kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya oo baahiyey muuqaalka leh oo soo bandhigaya waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay ayaan idiin haynaa iyo warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan golaha isugu yeeray samatabixinta oo shuruud adag ku xidhay ka qaybgalka gogasha wadahadal ee uu fidiyey murtad xasan gurguurte haddaba qodobkaas iyo kuwo kale haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa deegaanka buurane qarax kula beegsaday ciidamo lug ah oo ka tirsan kufaarta burundi dhimashadu waa laba askari oo burundayis ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax ku weeraray guri ay degmada balcad kaga sugnaayeen maleeshiyada riddada waxaana ku dhaawacmay laba askari waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mucaaradka oo shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka gogasha gurgurte isbahaysiga mucaaradka ee lagu magacaabo mustaqbalka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku shaaciyey shuruudo adag oo ay ku xireen ka qaybgalka gogol uu xasan sheekh maxamuud u fidiyey siyaasiyiinta mucaaradka taasi oo la qorsheeyey tobanka bishan mey mucaaradku waxay tilmaameen inay horey uga qayb galeen kulamo ay la qaateen xasan sheekh maxamuud weliba isaga oo ku dhinac waday bay dhaheen tallaabooyin ay ku tilmaameen kuwa sharci darra ah oo uu ka mid yahay beddelka dastuurka gogasha uu hadda fidiyey ay sheegeen inaysan daacad ka ahayn gurguurte waxay sheegeen war-saxaafadeedkaas kadib in uu gurguurte ku dhawaaqay guddi doorasho oo hal dhinac ah welina uu sii wado barakacinta uu ku hayo dadka rayidka ah iyo xarigga dhallinyarada shuruudo adag oo laba qodob ka kooban ayay mucaaradka ku xireen inay ka qayb galaan gogasha uu u fidiyey madaxa kooxda riddada murtad gurguurte tan koowaad ayay ku sheegeen in uu muujiyo daacadnimo ku waadan wadahadalka sidoo kalena joojiyo doorashada halka dhinaca ah ee natiijadeeda lasii ogyahay sida ay warka u dhigeen qodobka labaad ee ay ku xireen ka qaybgalka kulanka ayay ku sheegeen in uu yahay in la magacaabo dhexdhexaadayaal madax bannaan oo la isku raacsan yahay wixii ka dambeeya shan iyo tobanka mey haddii aan heshiis la gaarin waxay mucaaradku ku guudiyeen inay qaadi doonaan tallaabooyin lagu badbaadinayo nidaamka riddada ee fadhigiisu yahay muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo ganacsatada xamar ka dalbatay inay usoo horumariyaan canshuurta saddexda bilood xukuumadda muqdisho ayaa wasaaradaheeda dhaqaalaha soo xareeya amar ku siisay in ganacsatada muqdisho ay ku sanduleeyaan inay bixiyaan lacago canshuur lagu sheegay oo saddex bilood ah ganacsatada ayaa xogtan la gaarsiiyey maalmo ka hor waxayna muujiyeen diidmo iyo arin aan suuragal ahayn walow ay socdaan handadaad loo jeedinayo tallaabadan ayaa ah mid dowladda xasan sheekh ula dhaqantay hab aamusan iyadoo ka baqaysa in bulshadu ku kacdoomaan balse hadda waa war dibadda yaal oo ay shaacinayaan ganacsatada qaar iyo xubno siyaasiyiin ah oo xilal soo qabtay xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ayaa xaqiijiyey jiritaanka canshuurta saddexda bilood ee laga dalbaday ganacsatada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa markab ka soo sharaacday imaaraadka lagana afduubtay xeebaha yeman oo loo weeciyey dhinaca soomaaliya markab shidaal qaada oo sitaa calanka togo ayaa lasoo wariyey in laga afduubtay xeebta shabwa ee dalka yemen kadibna loo weeciyey dhanka xeebaha puntland gaar ahaan magaalada qandala ee gobolka bari ee dalka soomaaliya ilaa hadda lama sheegin cidda afduubatay markabkan iyo sababta balse xogtu waxay tilmaamaysaa in markabkan ay maamulaan shirkado laga leeyahay isutaga imaaraadka carabta islamarkaana ay suurtagal tahay in afduubkani ka dhashay khilaaf ganacsi oo dhexdooda ah markabkan oo lagu magacaabo yurika waxa uu kasoo sharaacday shaariqa toddoba-iyo tobankii febraayo wuxuuna shidaal ka soo qaaday fujeyra ka hor inta uusan u gudbin dekedda yar ee qana ee yemen waxaana la afduubay labada bishan lagu jiro ee shanaad kadib markii uu dhowr maalmood ku sugnaa xeebta shabwa hay-ad badeed ingiriisku leeyahay oo fadhigeeduna yahay imaaraadka ayaa soo warisay laba dhacdo oo kale oo isku mid ah oo ka dhacay isla aagan kowdii iyo labadii bishan kuwaasoo ay ku tilmaantay iskuday burcadnimo waxayna ka digtay in ay kordheen falalka burcadnimo ee ka dhaca gacanka cadmeed iyo xeebaha puntland xubintiina cabdiwahaab caaw waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka xaflad fasaxa sana dugsiyeedka uu ku galayay macadka imaam sakhaawe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xafladan oo ahayd mid lagu soo gebagabaynayay sana dugsiyeedka waxbarasho ee macadka qiraa'aadka ee imaam sakhaawe ayaa ka dhacday degmada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadda lagu dahfuray arday jamcinaya tobanka qiraa'o ee lagu barto macadkaasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممدده sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhanka kale munaasabadda isaguna ka hadlay qaala tacaalaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala nicamtiisa faraha badan oo aan la koobi karin oo ay ka mid tahay midaan hadda u fadhinna meel ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa lagu baranaya iyo qiraa'aadkii haddee meel ka sharaf badan iyo makaan ka sharaf badan ma jirto macadu sakaawi haddee marar badan waa ka soo qayb galnay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala maantana waa mar kaloon isu nimid waxaad ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ahlu qur-aanka maqaam saruu geeyey weliba laba xaalay leeyihiin oo waxaad ogtihiin walaalayaal asmaanta hadda aan ku jirno quraadu way bateen meelo badan baa xaflada la dhigaa laakiin quraada la doonaya waa waa kuwe kuwa la ammaaray waa kuwe ilaa quraadu qaybna ilaahay wuu ammaanay meel salaah la gaarsiiyey oo maca safaratil bararatil kiraam ilaa maahirulqur'aan waad ogtihiin qofka qur-aanka xifdiya ee ku dhaqmay xaqiisa siiyey malaa'igtuu la darajo yahay malaa'igta macoodow waa maqaam runtii aada u sarrey laakiin qur-aanka haddii xaqiisa la siin waayo ummaddaa maxay noqon wax liita asmaantaanna haddii waaba aragnaa oo kuwo badanoo intay qur-aankii barteen qiraa'aadkii bartay meelaan munaasabkiis ahayn qur-aanka dhigay sulaymaan inu mihraan wuxuu leeyahay low salaxa ahlulqur'aan la salaxa annaas hadday hagaagi lahayn ahlu qur'aan ummadoo dhan way hagaagi lahayd waxaan maanta u baahannahay dhowr arrimood midda koowaad waxaa wooye qur-aanka ikhlaas ilaahay dartii waa inuu naga ahadoon u akhrinoon u baranno ujoodooyin kale iyo iraadaad kale iyo waxyaalo kale ay qur-aanku u bartaan kumana guulaysanayaan cuquubo iyo ciqaabna way ka dhaxli doonaan taa horta waa dardaarmayaa oo ikhlaaskaas la xadiidkii fii saxiixi muslim waad garanaysaan maalinta qiyaame saddexda qof oo naarta ammaamulmala lagu tuuri doono qaarigaa ka mid soo maa waxyaalaha kaleoo maanta loo baahan yahay oo quraada inay ihtimaam siiyaan waa xagga aadaabta iyo akhlaaqiyaadka wey qur-aanka hadduusan aadaab helin iyo akhlaaq ma jira wey macnaheedu maantana waxaa lagu kala tegay waa midda ayada waxaan baahi weyn u qabna waa aadaabta iyo akhlaaqiyaadka salafkana aad bay ugu dadaali jireen ihtimaam bayba sii jireenba oo intayna qur-aanka baranin adabka iyo akhlaaqiyaadkay baran jireen wuxuu leeyahay maxamed ibnu siriin kaanuu yatacallamuuna alhadya qabla an yatacallamu alqur'aan aw alcilm waxay ahaayeen salafku kuwa barta adabka iyo maarata aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan bay baran jireen intayna qur-aanka iyo cilmiga ayna baranin oo madrasadii baaba la imaanayaa wax la dhigahaya ma jirto qur-aan lama dhiga xadiid lama dhiga maxaa la qaadan aadaabtaa la qaadan dardaaranadooda markaad fiidhisana aad bay u dardaarmi jireen oo anas ibnu maalik ama waxa weeye imaamu maalik ayaad garanaysaan wiil baa ka hor yimid reer qureysheed ahaa wuxuu yidhi yabna akhii tacalam ilaadab baro aadaabtii akhlaaqda baro qabla an tatacallama alcilm intaadan cilmiga qur-aanka baran aadaabta barow ihtimaamkaasay marka sii jireen dadka maanta aafaday ku dhacday oo hadda qaybo ka mid aan ka hadalnay aadaabtaasaa ka maqan qur-aankana waxaan rabnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu anfaco adduun iyo aakhiraba laakiin aadaab haddayna jirin adduunna kuma anfacayo aakharana kuma anfacayo bal xujuba kugu noqon walqur'aanu xujatun laka aw calayka aan ku dadaalna qur-aanka aadaab midda kale quraadu iyo qofka qaariga sida salafka yidhaahdeen fudayl ibnu ciyaad wuxuu yidhi xaamil qur'aan waa xaamilu raayat alislaam waxa maanta raayada sida ee calamka sida waa xaamil qur-aan dowr bay leeyihiin oo aan la hilmaami karin quraadu hadday dacwada tahay hadday jihaadka tahay dhan walba waxaa la rabaa inaan annagu ka gedisannahay waxyaalaha ugu weyne maanta gaalada lagula jihaadaya waa qur-aanka wajaahidhum bihi jihaadan kabiira ilaahay wuxuuna siiyey tadbiiqu shareeca inaan qur-aanka tadbiiqinaan rabnaa oo hal aayad aysan naga fakarin biakmali qur-aanka dhammaantii inaan tadbiiqinna aayad salafku saasay ahayd aayaddan waxay isku dayaan inay tadbiiqiyaan annagana maanta taasaan diyaar u nahay nicamta maanta aan haysanna oo ilaahay qur-aanka uu nagu siiyey oo qur-aanka hadhow waxaa weeye uu noo shafeeci doono soo fadli aada u weyn maaha yaa fadliga qur-aanka qur-aanka wuu shafeecayaa midda kale dadka qur-aanka barta ahlullaahi soo maaha war ahalka ilaahay haddaad ka mid noqotay maxaa inoo dhima ilaahay subxaanahu wa tacaalaa macadkaan buu idiin keenay sakhaawi waxa waa qiraa'aadka oo muddo yar sanawaad aad ku soo dhammayn karta intaa hadda dad baaba iskaba harhayaba wax hadda ay ku harheen haddee maba jirtaba waa uun wax yaro aan qaymo lahayn soomaalidana waxaan dabeecad u leenahay intaan wax bilownaan ka harhnaa annagoon dhammaysanin marka xoogaa hal fadr iyo laba fadr waaba iskaba harhaynaa in la cajisa lama rabo nabigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam ha caajisin istacin billaah walaa tacjis xadiidkii hawo icris calaa maa yanfacuka wastacin billah walaa ha cajis midda kale waxaa loo baahan yahay maanta qudwo inaad noqotaan dadkan qur-aanka barta oo wiilalii gabdha leh oo reesakaa waxaa la rabaa maanta ummaddii inaad qudwo u noqotaan niyadaanaan furna wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu maamulaha macadka imaam sakhaawe ee degmada jilib ayaa isaguna munaasabadda kelimadan ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين خير خلق الله وسيد الانام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى اله واصحابه الاخيار الكرام البرره وسلم تسليما كثيرا اما بعد waxaynu joognaa fii machad alimaam assakhaawiy waxaan u fadhinana waxay tahay ikhtitaam yacnii gebagabada sanad dugsiyeedkii kun afar boqol afartan iyo toddobo hijriya tacliintii dheereed iyo labadii fatre ee kala horeeyeen ama ay kala dambeeyeen iyo daraasadii lagu soo qaatay iyo gebagabadeedii aynu u fadhinaa waxaa makaanka xaadira guud ahaan ardada machadka ee baniin iyo banaad waalidiinta qaar ka mida iyo waalidaadka macallimiinta iyo marti sharaf aad u wanaag badan oo nagala soo qayb galay intaba waa ay wada joogaan waxaan leenahay dhammaantiina soo dhowaada machadka ku soo dhowaada intaas kadib machad alimaam assakhaawi taariikh ahaan marka ugu horeeyey ee wilaayaadka islaamiga uu ku soo dersay waxay ahayd sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo labo hijriya muddada hadda laga joogo xilligaas waa lix sano wuxuu machadku qaatay lixdaas sano ee labiyo toban fatro waayo sanad waliba waxaa noogu jira laba fatro machadka wuxuu leeyahay furuuc kan hadda aan joogno oo asalkii oo macdilimaam asakhaawi ah iyo shabeelle sufla fii kunyi barow fi wilaayati bay alislaamiya fuula fulay sidoo kale ufurow sidoo kale machadka sida magaciisa laga dheehanayo waxaa weeye machad alimaam asakhaawi liliqraa'i waalijaazati bisanad mawaadka asaasiga ah iyo kuwa idaafiga ee machadka ka baxa way fara badan yihiin haddii aan soo qaadano waxaa ka mid ah alqiraa'aat alcashara asuqraa cilman wa cardan cilmi ahaan na waa loo baranayaa sidoo kale macadka waa lagu baranayaa cardi ahaan iyo camal ahaan qiraa'aadka qof kastoo ardada ka mid ah tobankaa qiro ayuu ayuu cardinayaa waana laga wada dhegaysanayaa kadib markii uu soo maro maxaa la yidhaahdaa asaasiyaad badan oo ka horeeya waxaa kaloo ka mid a tajwiidka nadariyan iyo wacamaliyan iyo tasiixa tilaawada oo yacni atajwiid alcamali ah sidoo kale waxaa ka mid a daraasaadka machadka uu bixiyo tafsiiru lqur'aani alkariim min awalihi ilaa aakhirihi baa ka mid ah oo waxa weeye ardayga inta uu dhiganayo machadka uu qaadanayo axaadiista nebiga gaar ahaan axaadiisu alaxkaam cumdat alaxkaam baa sidoo kale machadka lagu qaataa fiqhiga iyo axkaamta shareecada caqiidada wax ka mid a luqada carabiga iyo akhlaaqda iyo aadaabta intaba waxyaabaha machadka lagu qaato ayay ka wada mid yihiin machadka muddadii uu soo furnaa waxaa ka takharujay laba dufco dufcada koowaad xalaqatu naafic ayay ahayd dufcada labaadna xalaqatu bnu kahiir dufcada saddexaadna waa tan hadda wakhtigeeda insha allahu tacaala la joogo amin dhowba insha allahu tacaala aan rajaynayno in ayagana lasoo sogootiyo sanadkan maantay hadda aan joogno oo ikhtitaamkiisaan u fadhino imtixaankiisa nihaa'iga qismulbanaat waxaa fadhiistay boqol iyo toddoba arday qismulbaniinna waxaa fadhiistay lixdan iyo sideed arday isku darka guud waxay noqonayaan boqol toddobaatan iyo shan iyadoo ay jiraan arday badan oo ahlulacdaar ah oo waxa weeyaan axwaal adduunyo reebtay intaas waxa weeyaan waa macluumadii iyo machadka iyo wixii ku saabsanaa insha allahu tacaala kelimadayda qayb kalaa dhiman oo ah imtixaanadii iyo wixii markaa nataa'ij soo baxay gadaal ayaynu ka sheegi doonaa haddeerna intaasaan kusoo gebagabaynayaa baaraka allah fiikum wajzaakum allahu khayran suldaan shucayb oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadan lagu soo maamuusay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdusalaam waan idinkama mahad celinaynaa si guud iyo si gaara macallimiinta iyo ardaydaba baniin iyo banaad waa ku faraxsannahay ka soo qaybgalka xafladdan qiimaha badan iyo cardigan maasha allah ilaahay raxmaanka ayaa mahad iskale uma waxaan ugu mahad celinaynaa maamulkeena islaamka xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan ku sugunnahay maanta walaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada jirib machadka imaam assaqaawi maasha allah boqol iyo toddoba gabdhood iyo lixdan iyo siddeed wiilal ah oo qiraa'aadka barteen maasha allah maasha allah maasha allah waa nambar ama raqam aad iyo aad u weyn waxaa muuqdana waa isbeddel diimeed ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan waxaan leenahay walaalihii mujaahidiinta ee sufuufta hor ku maqnaa haddii insha allahu tacaala waxaa u dhafrayseen eed u dhididayseen ee cadowga u hortaagneedeen waa wanaaggan iyo khayrka meesha ka muuqda alxamdulilah walaalayaal haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada raxmaanka walaayada islaamiga ee jubbada dhexe degmada jirib khaasatan galabta waxaa noo muuqda waa farxad waa dareen diimeed waa dareen farxadeed waxaan leenahay macallimiintii iyo maamulayaashii macadka imaam saqaawi ilaahay raxmaanka ee amtaashiina ha badiyo ardaydii aad soo saarteen wiilashii gabdhahana waxaan leenahay ayagana cilmiga iyo wanaagga iyo khayrka aad barteen ilaahay subxaana wa tacaala qiraa'aadka ilaahay ha ku anfaco qof walbo ayaga ka mid ahna ilaahay ha ka dhigo qof sidiinoo kale oo asagana mucallim aho qiraa'aadka sii gudbiyo bixiyo insha allahu tacaala abubakar markuu la arkay la hadlay wiilkii muxuu yidhi manduumadii abulisxaaq alalbeeri abubakr dacowtuka low ajabt ilaa maa fiihi xaduka low aqalt waxay noogu yeerayeen maamulkeena islaamku waa arrinkan waay wallahi ujeeddo kale maahan ogow cadowguna muxuu noogu yeerayaa cagsi oo ah in xumaanta iyo fisqiga la faafiyo wa ilaahan ka magangelnay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay maamulkeena islaamka ilahay hanoo raajiyo walaalayaal aan u ducayna insha allahu tacaala idinka haddii maskaxdiina freesh tahay oo ilaahay kitaabkiisa baranaysaan oo qiraa'aadkii baranaysaan soo ma ahan mujaahidiinta u duceeya insha allahu tacaala ilaahay raxmaanka ahaa tamkiin allahna siiyo bilaadda cadowga una haystan ilaahay ha nooga saaro waa maqlayna machadka inta meelood uu ka howlgalo shabeellaha hoose baay jubbada dhexe hadda aan ku sugannahay soo maahan inta buu dhowr muxaafada la sii sheegay inuu ka sii shaqeeyo weliba alxamdulilaah waa wax soo saar wa waa jiilkii ummaddii in la dhiso oo la koriyo oo la barbaariyo laguna barbaariyo ilaahay raxmaanka ay diintiisa wa iyo sunnada rasuulka sal allahu alayhi wasalam si aygana berri ay u noqdaan hoggaankii ummadda hooyada waa madaraso ilaahay raxmaanka waxaa le hooyooyinka ilaah noo xifdiyo gabdhaheenna da'yarta ilaahay raxmaanka ilaahay noo xifdiyo wiilashina saasii kadaalika maamulkeennana waxaan leenahay ilaahay raxmaanka ay noo xifdiyo allahuma aciz alislaam walmuslimiin وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء دين يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii sanadkan ee macadka imaam sakhaaweh ee degmada jilib cadadka imtixaanka u fadhiisatayna waa boqol iyo toddoba arday sidoo kale xagga wiilasha waxaa imtixaanka fadhiistay sanadkan lixdan iyo sideed arday waxayna isugu jiraan laba qaybood qayb oo ah shanta maalmood iyo qayb habeenkii ah iskudarka guuda imtixaanka ardada fadhiisatay waa boqol iyo toddobaatan iyo shan arday weeyaan imtixaan haddii la galo mawaadkii imtixaanka lagu galay xalaqaadka waxa weeyaan shan shan maado ayay ku galeen imtixaanka markii laga reebo xalaqatu caasim oo lix maado ay ku gashay intaas waa intii guud ahaan ee dulmarka imtixaanka nisfiga iyo kan hadda oo nihaa'iga ah isugeentiisa weeye wax laga hadlaayo majmuuca hadda waxa weeyaan lasoo dheji doono majmuucu nisfi imtixaankii hadda la galay maado weliba iyo wixii markaa waxa qof weliba wixii uu keensaday majmuucii nisfiga majmuuca hadda oo nihaa'iga isku darka labada majmuuc iyo annisba almi'awiya annisba almi'awiya arday weliba maadooyinkii imtixaanka uu ku galay ardada way ku kala sareeyaan arday baa waxa weeye boqolkiiba boqol maadooyinkaoo dhan imtixaankooda wada baasay qaar baa dhibcooyin ka dhumay qaar baa bundooyin ka dhumay isku mid lama aha insha allahu tacaalaa idaarada machadka waxay abaalmarin doontaa sanadkan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ayay abaalmarin doontaa kadibna si guud ahaan markaa inta aan sheegno haddana qismulbaniin ee kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad yaa u galay qismulbanaadna koowaad iyo labaad iyo saddexaad yaa u galay kadibna kaalmaha ayaan hoos usii raaci doonaa ilaa maxaa la yidhaahdaa kaalmaha ku jira mumtaaz maca shukr ayaan insha allahu tacaala aan carabka marin doonaa hadda marka waxaa inoogu soo horeeya waa kuma ardayga galay markaska saddexaad ama kaalinta saddexaad ee maxaa la yidhahdaa imtixaanadii machadka haddaba ardaygaasi waa muxamed ibraahiim cabdalla soo ma arkaysiin wuxuu ka socdaa ardaygaas xalaqatu caasim alkuufi natiijada uu keensadayna waa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba yacni waxa weeye waxaa ka dhuntay hal buundo oo qura haddaba almarkaz athaani markaska labaad ama kaalinta labaad ee imtixaanada sanadkan haddaba ardayga ku jiraya waa caaisha xuseyn muxamed xalaqada ay ka socotana waa xalaqatu xamza zayaad alkuufi natiijadeedana waa sagaashan iyo sagaal dhibic lix haddaba talow waa kuma almarkasu lwal sanadkan machadka yaa u galay kaalinta koowaad almarkasu lwal sanadkan waxaa u galay asmaa farxaan bashaar allahu akbar waxay ka socotaa min xalaqati caasim alkuufi darajadeedana waa boqolkiiba boqol micnaha waxa weeye nisfigii iyo kanba mawaadkii ay ku gashay imtixaanka wax buundo ka lumay ma jiraan saddexdaa arday insha allahu tacaala qof weliba abaalmarin lacageed oo idaarada macadka ugu tala gashay ayay leedahay intaas ayaan insha allahu tacaala kusoo gebagabaynayaa baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayran كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaalkii sagaalaad ee ka mid ah muuqaalada uu ku soo bandhigayo waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha muuqaalkan ayaa waxa uu soo bandhigayaa raashin qaybin laga sameynayo degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida degmada buqa qableh iyo deegaano kale haddaba ku soo dhowaad ah muuqaalkan oo aan maqal idinkugu bedelnay
waxaan joognaa boqoa qable hiiraan boqoa qableaan joognaa ilaahay baa ku mahadsan ee walaayada ayaa muxuu ahay raashiin ma soo geersiisay dadka oo masaakiinta ayaa la soo gaarsiiyey muxuu ahay diidhaaminaa jirto oo dadka muxuu ahay oo xoolaha xoolaha diidhaamin ayaa ka socoto raashiin ayaa noola keenay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay muxuu ahay aa ku mahadsan kor allaha ka dhiga walaayada muxuu ahay gacanna muxuu ahay muslimiinta ay kuquudinayeen gacanna gaaladda ay iska iskaga dhicinayeen ilaahay baa ku mahadsan kor allah ka dhiga gaaladan allaha jibiya muxuu ahay waxaanala siiyey loor bur ah loor bariis ah loor sokor ah xaag saliid ah muxuu ahay kor allah ka dhiga aan leenahay muxuu ahay cadowgan allah naga jibiye
waa arfax axmed waxaan joognaa deegaanka eelcaddo maxkamadda sharaf kale waana soo dhaweysay raashiin oo saliidda oo bariiska yaa noogu soo dhaweysay waa mahadsan yihiin ilaahayga weyne waaxidka hayaa deeqaas noogu soo qaaday alxamdulilah waxaa waraya ilaahay waxaan ka baryaynaa roob iyo inas ilaahay nasiib ayagana garkooda hagalo mahad dhammaanteed allah iska leh naga dhigay dad muslimiinah walaala naga dhigay allihiinna waafajiyey inuu isku gurmanno isku nimaadno isku naxariisanno isku damqanno dhibaatadaan qaybsanno keyrkan aan qaybsanno allahaasaa mahad iska leh meeshan hadda aan joogno oo degmadan ceelcadde insha allaahu geeska walaayada hiiraan maanta aan joogno inaan uga soo gurmanno guddiga gurmadka abaaraha xaragada shabaabulmujaahidiin khaasatan guddiga gurmadka abaaraha walaayada hiiraan aan soo gaarsiinay insha allaahu ilaaha ku mahadsan ayagana waxaan leenahay allah u barakeeyo duruufta iyo abaarta dadka dhan ay haysaa adinkana waxaan idiin sheegaynaa xaragada iyo walaalaha dadka mujaahidiinta idima iloobin abaarta dhinacooday ka haysaa haddana idoo saasa garaamkooday ka soo gooyeen baylkay qaadanaya inay kasoo gooyeen idimana iloobeenoo waa idin soo xasuusteen boqol iyo dhowr kilomitiraan saaka ka soo baxay amarna waxaan ku qabay inaan idin soo gaarsiiyo badarkan inaan laydi iloobin saas u ogaada adinkana waxaa la rabaa inaad ilaahay ku xidhnaashaha aad badisaan oo ilaahay u dhowaataan oo mujaahidiintana u ducaysaan ilaahayna abaarta inuu naga qaado aad la barisaan waxaa ilaahay noo sheegay in dadku istacaawinaan muslimiinta haragaduna waxayna bartay inaan istacaawini karno oo iskaalmay karno oon gaalo gacanteed ka maarmi karno ha noo yaraadaana ha noo barnaadaano walaalo muslimiina in yaroo nooga yimaada ayaa ka khayr badan malaayiin ay gaaladu keento suna oo badar dhacay ah oo masage qadiina ah marka waxaan leeyahay laydima iloobin xaragadana fariimahay soo farayso dadka ha loo gurmado biyaha ha la geeyo badarka ha la geeyo wixii nala ku amray annagana waa wadnaa insha allaahu waxaana la rabaa alla ku-xidhnaasha abaarta looga bixi karaa allana ha la baryo allana ha loo dhowaado insha allaahu saasaan isku ognahay
abuubakar maxamed ee deegaankeena u yahay deegaanka boqosaar ee walaalaha waa mahadsan yihiin raashinka guddiga abaaraha waa noo keeneen khayr allah siiyo
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii sagaalaad warbixinadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe warbixinadan waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku soo maray degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa ay dhacdaa galbeedka degmada jowhar iyadoo qiyaastii konton kilomitir kaga beegan dhanka bari degmada jowhar ee xarunta wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo haatan uu ka arrimiyo maamulka kufriyaadka liita degmada gamboole halka uu dhaco waa deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan waa marin muhiim u ah bulshaweynta soomaaliyeed ee isaga kala gooshta saddexda gobol ee aan soo sheegnay degmadan waa magaalo ku wanaagsan ganacsiga waxayna leedahay suuq toddobaadla ah oo lagu iibiyo xoolaha iyo raashinka dalagyada beeraheenna kasoo go'a sidoo kale suuqa waxaa laga helaa qudaarta cagaaran ee kasoo go'da webiga shabeelle jiinkiisa oo dacalka ku haya deegaanada laga maamulo degmada gamboole sidoo kale deegaanka waxa uu muhiim u yahay isu socodka bulshooyinka isaga gooshta wilaayaadka shabeellada hoose banaadir iyo sidoo kale gobolada dhexe safarkaygan aan kusoo galay magaalada gamboole waxaan kusoo aaday maalin uu suuq weyn ka jiray zaxmadanu ay aada u badneyd anigoo weliba awoodi kari waaye in aan kala gaaro suuqa baaxadda uu leeyahay aawadeed ha yeeshee qalabkayga iyo mikrofoonkayga ayaan la kala baxay si aan u xog waraysto habsami socodka suuqa aniga oo durbadiiba la kulmay qeybaha dallaaleyda suuqa xoolaha xilli ay ku jireen shaqooyinkooda dalaalnimo
ridaan konton doolar lacagaan rabnaa konton doolar maa rabtiin haw soddon doolar gada soddon doolar waa weerta soddon doolar gada soddon doolar aaday weerta haw ridaa maba ku jijiidaaba ridaa waxaad hal doolar reer ridaan afartan iyo sagaal doolar cagasi
haw ridaas kuu diidinaa feeri ridaas soddon shan gada ridaa soddon iyo shan gada soddon iyo shan gada rida anigoo isjijiidin laba doolar lacag la helay afartan iyo siddeed doolar lacagsi waa yartah waa yartah haw taas ma aho afartan doolar waa ma gadan kartaa mayaha haa
afartan doolar lacag waay oo u dhigata milyan laba boqol iyo konton kun lacag u dhigata yaa maxaa sisiino lacagtaas maada ku dahay baf sidaan afartan iyo shan doolar waay muku waafacay maya waa lacagtaas waa igu yartahay afartan iyo shan doolar waa igu badatay lacagtaas afartan iyo shan doolar waa igu badatay lacagtaas waa igu badatay afartan dalaalnimada waa shaqo aad u adag oo u baahan dulqaad iyo samir waxay shakhsiyaadka ka shaqeeya shaqadan ay qaadanayaan lacag aad u yar sida hal doolar oo kale oo u dhiganta soddon iyo laba kun oo shilin soomaali wuxuuna dalaalka lacagtaas ka raadinayaa neefka ariga ah ee uu gadayo ogowna ma ahan in uu dalaal ka yahay ariga suuqa la isugu keenay oo idil laakiin wuxuu dalaal u yahay macaamiil si gaar ah ugu xiran maalinkaas ariga dalaalka uu haysto ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen si aan arrimahaas xog daqiiqa oga helo waxaa ii suurto gashay in aan waraysto qaar ka mida dalaaleyda suuqan magacayga maxamed macali cabdiraxmaan la yidhahdaa maxamed adiga dalaaley baa tahay aniga dalaaleyda suuqan ka mid ahay maasha allah marka waa suuqee suuqan suuqan waa suuqa gamboolo ee degmada gabool oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad nuuca aan gadna waa ari waa lo waa geel dooraa u yar suuqa lagu gadaa xataa suuqa doorooyinka ayaa ajiriya doorooyinka lagu gadaa oo dameerada lagu gadaa xataa dameerada dameerada lagu gadaa waa gartay boqolkiiba boqol suuq waxa waaye suuq aad bulshada ay ugu xiran tahay maasha allah degmooyin badan oo xidhiidhiya suuq istaraatiiji waaye soo dhowaadaan leeyahay ganacsatada dhammaan dadka muslimiinta oo suuqa danaynaya oo dhan gacmo furan ku soo dhaweynayna insha allah marka suuqa ka waran ee, ganacsiga xoolaha waa, ee, xoolaha um, ganacsi ninka ganacsadaha intuu doono ma ka helaya xoolaha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal suuqan waxaa waaye waa waa businesskiisa badan ganacsatada aad ay ugu xiran tahay xamaraa looga soo safraa oo afgooyaa loogu imaadaa oo jawharaa loogu imaadaa balcadaa loogu imaadaa waxaa looga imaadaa ee, baalkii birweyne hiiraana laga imaadaa qaybihiisa kala duwan sida degmada jallaqsi shaw ilaa buqa qablaa laga imaanaa maasha allah su- suuq waxa waaye suuq aad iyo aad soo dhoweyn ballaaran leh waa marka suuqu aad buu u weyn- u- u- u weyn yahay suuq waasac waa suuq weyn oo waasac waa waayo ganacsato kasta ma timaado amase xoolole unbisaa timaado ganacsatada nuucyadeeda kala duwanaa timaada sida qudradda badarka xoolaha dawada qudradda nuucyada- ab- ganacsiga nuucyadiisa kala duwanaa dhama imaana marka wax kastoo loo baahan yahay waa laga helaya maasha allah boqolkiiba boqol waaya marka m- beeca ka waran dadka suuqa sida badan suuqan wayba ku xiran yihiin ba suuqyadii kale suuqan dumisay dadkeeda macnaha dulaaladaa dulaale ee bishin la soo dhaweyn leh maasha Ah.
allah haddaad dulaaleytihiin marka dadka aad u qaabishaan aad iyo aad aad iyo aad dalaalada aad ayna waxrihin maasha allah anigoo suuqa sii dhex socda ayaa dhagahaygu waxa ay maqleen mikrofoon uu ka baxayay ogeysiis caafimaad
إكفشن صبار يرد دبال غوريان عيوم الناس
waan u dhagraariciyey kadib waxaan la kulmay dhakhtarka dawada iibinayey markii aan la kulmay oo aynu sheekaysannay waxaan noqday bukaan in la daweeyo u baahan isla goobta ayaa laygu baaray kadib waxaan ka waraystay dhakhtarka xanuunada uu daweeyo iyo aqoonta uu u leeyahay waxaan daaweeyaa daawo dhareedka oo herbalka waxaan ku daaweeyaa cudurro badan
intaadan daawada ii aadin hawshaan aqoontaad u leedahay iga sheekee iyo waayo aragnimada fog ee aad markaa u leedahay dawooyinkan iyo sidoo kale qaabka wax loogu daweeyo bismillaah Eh, khirbad aad u weyn baan u leeyahay Eh, sagaashan iyo shanti yaan horta daawadan aan bartay sidii oo loo sameeyo iyo maxay ahaydee waxbarashadeedii sagaashan iyo shanti aan galay may sagaashan iyo shanti aan soo dhammeeyey sagaashan iyo toddobadina caadiyan shaqada u bilaabay Eh, intaas dad un baan ku daaweynayey daawo dhareed ani aan gacanteyda ku sameeyo waayo Eh, waxaan u leeyahay aqoon aad u dheer waayahay eh, doctor anigana bal baaritaanka mari doonaa dhegaystayaal ila socda Een, kabahan bixinayaa kabihii kale oo mishinka ahaa ee dhakhtarku wax ku baarayay ayaan eh, gashanayaa Ah, laakiin si tartiibaya Ha, ca- cabsi badan ayayse iyo xoogaa ii tartiibi bismillaah Ha, fiilooyinkii wixii waa la rakabay bismillaah ha waa waan dareemayaa markaa gaabisay waa way iga gaabatay aad iyo aad Ah, dhegaystayaal haye way ii dhammaatay miya waayahay dhegaystayaal markaan eh, doctoorkan gacanta u dhiibaya Een, gacantee fartee baan ku dhiibaa sidoo kale qaybaha ganacsiga ayaa albaabada u furan sida dukaanada bagaashka bakhaarada raashinka lagu iibiyo iyo goobaha caafimaadka ee deegaanka waxaana arrinkaas ka qayb qaatay dhismaha magaalada oo aad loo qurxiyey iyo goobaha ganacsiga suuqa oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey iyo waddooyin waaweyn oo loo bixiyey magaalada kuwaas oo ka qayb qaadanaya bilicda magaalada ugu dambeyntiina arrimahan oo dhan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii magaalada dib loogu soo celiyey kala dambeyntii iyo ammaankii ku dhaqanka shareecada islaamka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تبلغنا guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين